anagu xataa wejiga iska dhaqan hurdeena aana lasoo kiciyo aana lasoo nagalasoo bixiy guriga oo roob da-ayo oo tan yariistan xataa ooynayso waa la qufishta qufulaa la saarta caaldhaa ilaa lacagta ii keentid makaafunaayo lix bilaa liigu leeyahay lacag shilinna mahaay hooyadan oo afar caruura dhashay ayaa gurigeedii laga soo saaray mana hayso caruurteeda waxay ku quudiso haddana waxay la nool yihiin dad dariskeeda ah oo u dirdanqaday ani waxaa liidhahaa siciide cabdulmaalig axmed waxaan deganahay mombaaso gaar ahaan magaalada majengo nin asiana kii isguursanay afar cunugaa u dhalay waa kala tagnay markii koronaha iyo waxaas bilaabanayeenaa kala tagnay anina wax mahaya hadda ilmihii way iga rafaadeen waxay cunaan ma leh marmar ilmihayga soo bisa intaa u kariyo cusbee ku cunaan walaahi bilaahi marmar haddii sokor xataa u waayo marka waxaan rabaa walaalaheyga soomaalida meel walbay joogaan inay isaacideeyaan iskuulka ilmaha waa laga soo buriyey yuniform la-aan guriga waa nagala soo xirtay maalinta friday-da subaxdii roob ayadoo da-ayaa guriga nagala xirtay hadda maamo jamiil gurigeedaan joognaa gurigii ay deganeyd ayaa quful laga saaray xilli oo roob da-ayana bannaanka ayaa loo soo bixiyey taas oo keentay in dadka muslimiinta ee soomaalida ee ku nool magaalada mombasa ay ku baaqaan in loo soo gurmado waa kan sheekh maxamed samow cali oo ka mid a culammada magaalada mombasa dadkii sida dhow la socday arrintan oo inooga warbixinaya maama jamiile khayr allah siiya ayaa soo qaaday oo gurigeeda hadda aan ku sugnahay maanta hoye iyo iyo cunto iyo halkaasba ilaahay khayr badan ha siiyo marka waxaa weeyaan maaragtay ilmahan waa ilmo islaam ah aabbahoodna sida noola sheega waa nin islaam ah oo bakistani asalkiisuu ahaay aabbihii wuu carari lama haayo gabarh soomaali ahee macnaha waxaa weeye ilmaha dhashay oo gabadhan ee garabkayga badax fadhida weeyaan maadaama annaga aan markhaati aan ka nahay dhibaatada haysato ilmahan waxaan ka codsanaynaa muslimiinta meel alla meel ay joogaanba dal iyo dibidda meesha ay joogaanba inta aragta amana daawanaysa amana maqashe in ma garanaysaa ay soo saacideeyaan oo ilaahay dartiis wax u horumarsadaan alle waxaa weeye ilmahan aad arkaysaan oo masaakiinta oo malaa'igta oon dembiga lahayn waxaa weeye dacadooda maqbuul weeye annagana maanta ilaahay dartiis baan garanaynaa aan fariimahaas iyo waxaan qaban karna aan u qabanaynaa maaragtay caruurtan oo u baahan waxbarasho iyo daryeel sida caruurteenna ayaa waxaysan helin waxbarashadii asaasiga ahayd haatanna muddo shan bilood ku dhow ayaysan iskuulkii aadin
Ile kitu tunaomba wahisani, wasomali wenzetu, wakenya wote, tunaomba tupate usaidizi ili hawa watoto wapate mahali pa kuishi na wapate masomo.
dadka inta badan arrimaha qoyska u dhaqaaqa ayaa waxaa ka mid ah dumarka waxaana loogu baaqay dumarka soomaalidu inay gacan ka geystaan qoyskan ay dhibaatadu ay haatan ay ku haysato magaaladani mombasa laakiin waxaan barinaya ilaahay daraadiis inaa miskiintan hadda waa u qabano aruurtan waa arkaysin aruur yaryar ay wadata waxna gacanta kuma haysto meelay jiiftona ma haysto untuna ma haysto ninna gacanta kuma haysto ninkiina waan raadine meeluu jooga ma garanayni walaahi waa arrimo murug leh waxaan codsanaynaa gabdhaha walaalaheen oo meel kastoo joogaan soomaalida ah inay gabadhan walaasheen ay caawimaan caawimaad yarna lama rabo waxaa la rabaa inay meel la dhigo wax maanta gurigaa laga xirtay berinayay ku noqonin marka wax mustaqbal ah caruurtii maanta oo caruurtiina madrasaday aadaan dugsiya aadaan maanta gurigay joogaan walaahi waa calool xumo runtii shacla anaga ilaahay daraadiis biniaadan adduunkan waa laga tagaya wax kasta ilaahay daraadiis inay sameyno ani hataa ilaahay daraadiis aan dhaweeya gabadhan wax kale maahan xataa ninka waxaan u baaqi lahaa maanta xajka u xirxiran wixii xajka uu ku aadi lahaa hadduu maanta ilmahaas muxuu ah malaa'igta uu u keeno oo xajkiisa uu ka baaqdo wuxuu la mid yahay nin xajiye marka walaalayaal soomaalida waxaan u baaqaynaa in ay muxuu ahaa annaga iyo malaa'igtaasba in wax noo qabtaan insha allahu tacaala biidni illahi alkariim hooyo siciid cabdimaalik axmed iyo afarta caruurta ay dhashay ayaa waxa ay ugu baaqday dadka muslimiinta gebi ahaanba inay soo garab istaagaan xaaladdan adag ay ku jirtana ay markaasi ay la qaybsadaan sidii looga samato bixin lahaa maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista magaalada mombasa